dallada ururada bulshada rayidka ee puntland ee bunsa iyo geeka boqol iyo lixdan korjoogtada maxaliga ee doorashooyinka unfurti tababar habka casriga ee korjoogteynta ee doorashooyinka golayaasha deegaanada garoowe dangoroyo godob jiraan oo la filahay inio dhiang labaataiyo sideedah bila luulyo tababarkun oo dareero doona muddo lama maalmood ah wayba korjoogtada lakabara doone dahfurnaanta doorashooyinka ilaalinta sumada doorashooyinka dhisida kalsoonida shacabka ee doorashooyinka iyo hababkiyon isticmaalo doonaan qalabka korjoogtada oyo ka gudbii doonaan xogta xaruma doorashooyinka sida isticmaalka sistamyada o d k system iyo sistamka s m s system gudoomiyaga dalada ururada bulshada rayidka ee puntland ee bunsa iyo faahfaahay ujeedka tababarka iyo muhiimaduus inlay doorashooyinka golayaasha deegaanada ee puntland dhammaan aqoon-yahanadaas korjoogtada oo aqoontooda lagu soo xulay oo aada u garanaya hawshan aad baan idiin salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib hadal badnimo jiro wakhtigu waa gaaban yahay anigu waxaan ka socdaa hay-adda dimuqraadiyadda iyo horumarka waara oo loo soo gaabiyo d s d democracy and sustainable development waxaanu aad u wada shaqaynaa oo isugu dhownahay dallada bulshada rayidka ah ee buunsa dimuqraadiyaddan kala shaqaynaynay saddexdii degmo oo tijaabada ahaa baanu kii kala shaqaynay waxaanu kala shaqaynay soddonkii degmo maantana insha allahu saddexdii degmo oo u dambaysay ayaan kala shaqayn doonaa saddexdaa wakhtigii hore waa la soo shaqaynay korjoogtada ayaanu tababaraa khubro waxaanu leenahay t o ts oo dhallinyaro soomaaliyeedoo waxbartay oo afkii soomaaliga ku shaqayn doona oo dadkaas insha allah u hagarbixi doona meeshay fadhiyaan waxaan kaloo ka caawinaa dhanka farsamada iyo daatada xarunta weyn ee doorashooyinka oo insha allahu maalinta isniinta aan rajaynayno iyagana dadkii ka qaybgeli lahaa inaanu diyaarino aad baad u mahadsantihiin gudoomiyaga guddiga doorashooyinka puntland iyo gudoomiyaha bulshada rayidka ee puntland yayoona bogaadiy tababarka iyo dallada ururada bulshada rayidka ee puntland ee bunsa nambar yar baa lagu soo kordhiyey oo iyagana insha allahu tacaala aad ka caawin doontaan shaqada sida loo wadi doono waxaan ugu mahad celinayaa runtii xarunta d s d muddadii laga soo bilaabo da sida ay mar kasta khibraddeeda iyo tababarka iyo shaqadan khibradda u leedahay inay dhallinyarada dhexal siiso maantana runtii iyadana waa nala joogtaa waxaan laga yaabaa in tababarkii hore ad qaateen componentska waxyaaba ka koobaya ama contentska waxun inay iska bedelaan oo system kale ay soo kordhiyeen laakiin waxaan rajaynayaa inuu noqdo wax fudud oo aad ka bixi kartaan oo wanaagsan sida daahir idiin sheegayna anaa idinku adkaynayo waxaa la rabaa in inta aad halkan joogtaan aad fahantaan oo aad weelaysaan sida wax loo korjoogteynayo iyo kuweshineerka qaabka loo qaadayo iyo sistamka ku shaqayn doontaan waxaan xasuusinayaa oo aan isleeyahay arrin muhiima waxay tahay waan la soconnaa waxa laga yaabo inaad heshaan ama shaqada aad qabanaysaan waxa u dhigma waxaa laga yaabaa inaydan helin ma khibradda aad ka helaysaan shaqada aad qabanaysaan traininka aad qaadanaysaan baa muhiim ah intiinana meesha ugu badanoo aad fadhidaan waxaan rajaynayaa hadafka u timaadee inuu hayo hadaf khibrad iyo cilmi iyo iskaashi iyo isbarasho workshopiska iyo shaqooyinka noocan marka laysugu yimaadaan waxaa ugu muhiimsan networking qofka inuu networking yeesho dad kala duwan buu baranayaa daduus aqoon buu la falgelayaa dadkaasi waa dad laga yaaba inay mas-uuliyiin kala duwan noqdaan howlo badan iska kaashadaan marka waxaan rabnaa intaad wada joogtaan inaad networking ad yeelataan isbarataan shaqooyinka aad ka shaqaynaysaan iyo arrimaha kale oo bulshada la xiriira naftirkeeda inaad ka arinsataan oo annaga naftirkayga waa u furannahay wixii talooyin aad haysaan wixii aad dardaarmaysaan wixii aad noo sheegaysaan dhaliilaha aan leennahay waxyaabaha aad noo soo jeedinaysaan intaba inaad noo soo gudbisaan whatsapp groupka la soo gudbiyey waa open waa furan yahay si hufan baad ugu soo gudbin kartaan wixii xataa cabashooyina wixii talooyina ciddii rabta inay si gaara noola soo xidhiirtana iyagana tiimka waa la soo xidhiiri kartaa oo waad usoo gudbin kartaa dalada bunsa iyo qayb ku egeedi socodka barnaamijka dimuqraadiyadda kaaseyti oyaq aadayd kaalantiya korjoogteynta ee dhexdhexaadnimada iyo xisbiyada siyaasadda iyo daneeyaasha kale ee doorashooyinka